howlgalkan ay qaadeen ciidamada ammaanka ee degmada garbaharey ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay ammaanka degmadaasi oo dhowr jeer hore ay soo weerareen al-shabaab waxaana ciidamada ammaanka ay toddobaadyadii u dambeeyey baaritaano ku samaynayeen xaafadaha kala duwan ee degmada garbaharey ee xarunta gobolka gado sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa dhammaan baxreeyey gaadiidkii ka howlgelaya degmadaasi iyo nawaaxigeeda si loo xaqiijiyo ammaanka degmadaasi oo la filayo in dhowaan lagu qabto doorashada lix iyo toban kursi baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya maadaama degmada garbaharey ee xarunta gobolka gado ay ka mid tahay degmooyinka loo asteeyey in doorashooyinka ay ka dhacaan taliska ciidamada booliska ee degmada garbaharey ayaa lagu arkayay gaadiid aad u tiro badan oo ka mid a baabuurta ay adeegsadaan dadka shacabka ahi kuwa uu la xaqiijinayay lahaanshiyaha gaadiidkaasi iyo sidoo kale baaritaano dheeraada oo ciidamadu ay ku sameynayeen darawallada gaadiidka iyo sidoo kale baabuurtaasi milkiilayaashooda gaashaanle maxamed jaamac gaaciye taliyaha saldhigah booliska ee degmada garbaharey ayaa warbaahinta halkaasi kula hadlay markii uu soo gebagobay howlgalkaasi waxaan ka howlgalnay degmada garbaharey si aan u xaqiijinno amnigeeda annagoo ah ciidamada qalabka sida ku sugan degmada garbaharey sida milatariga iyo boliiska iyo nabadsugidda waxaan baaris ugu dhaaqnay maalin dhaweyd inaan baarno dhammaan xaafadaha degmada garbaharey ay ka kooban tahay annagoo xaqiijinayna amniga guud oo garbaharey alxamdulilah waan ku guulaysanay tii ayd ahayd waxaan saaka bilownay inaan xaqiijinno gaadiidka ku nool garbaarey dhammaantood inaan iskugu yeerno saldhigga kana howlgalno aan ogaanana tiradooda iyo cadadkooda iyo goobaha ay ka shaqeeyaan iyo dhammaan cidda iskale mulkadeeda iyo cid walboo darawalka ah inaan xaqiijinno way noo sorto ceshay midda ayada ahayd waxay ciidamada qalabka sida ku guulaysteen saaka markay ahayd salaada subax la tukaysay u dhaqaaqeen iyo hadda in la hadlay weli howlgalka ay wadaan in ay maxaanku rahday diyaar u yihiin inay xaqiijiyaan amniga sidoo kale taliyaha booliska degmada garbaharey ee gobolka gado ayaa fariin adag u diray guud ahaanba shacabka degmadaasi oo uu sheegay in ay kala shaqeeyaan ammaanka maadaama loo diyaargaroobayo qabashada kuraasta baarlamanka aqalka hoose oo degmadaasi ay tahay degmada labaad ee jubbaland ee lagu qaban doono doorashooyinka aqalka hoose waxaan dhammaan ugu baaqayaa marka inta ku dhaqan garbaharey ama gaadiid ha wadato ama ganacsato ha ahaadeen ama dhallinyaro waxbarata ha noqdeen ama macalimiin waxbarta ha noqdeen dhammaan waxaan ka ugu baaqayaa inaan ka wada shaqeyno amniga guuda garbaharey maadaama ay tahay magaaladii labaad oo loogu talagalay inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada aqalka hoose oon filayna kollow inay bilaabato insha allahu raxmaan ma jiri doonto cid dambe oo looga aabiyeelayo inay guryaha ku qarsato argixisada ama lug ay ku yeelato ama xukun ay u doonato ama meelay joogaan ay aado cid dambe oo laga aqbalaya ma jirto insha allahu raxmaan waxaan diyaar u nahay inaan shaqayno har iyo habeenbo waxaan faraynaa marka shacabka weyn ee ku dhaqan degmada garbaari inay la shaqeeyaan lamaha amniga inay ciidanka garab siiyaan inay soo sheegaan xogta cadowga si awalba nooga soo sheegaya nooga shaqaynayeen annakana waxaan diyaar u nahay meel walba cadowgu taagan yahay ee bannaanka iyo gudahaba inaan ka howlgalno degmada garbaharey ee xarunta gobolka gado dhowr jeero hore ayaa weeraro waxaa ka geystay al-shabaab iyadoona haatan ciidamada ammaanka ee degmadaasi ay bilaabeen baaritaano lagu samaynayo xaafadaha iyo sidoo kale darawallada gaadiidka ka howlgala degmadaasi waxaana degmada garbaharey ka soconaya diyaargarow aad u xoogan oo loogu diyaargaroobayo qabashada kuraasta baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya walow weli ay jiraan kala aragtidwanaansho u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo sidoo kale maamulka jubbaland ee ku aadan sidii doorasho loogu qaban lahaa degmadaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo